bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cumar axmed waxaana isku dawaa guda guddiga ganacsiga islii wiiggani waa wiiggii xorriyadda caawa waa siddeed iyo labaatan waxaan ka soo baxnay xorriyaddii xalfaddii lix iyo labaatankii juun xorriyaddii u horraysay ee waddanka soomaaliya markuu xornimada helay ama calankii u horreeyey ee laga taagay carra soomaaliyeed haddana waxaan ku jirnaa midowgii ay waqooyi iyo koonfurta ay midoobeen kowda luulyo ayaan u sii soconnaa inta ka horraysa ayaa safaaradda iyo guddiga iyo annaka oo ah guddiga ganacsiga isle waxaannu qabanqaabinnay wiig oo xalfadeed oo dabaaldeg oo soomaalidu ay ku xusayaan ay isugu imaanayaan dabaaldeg inay xusaan maalmahooda xorriyadda aan ku qabsanaynaa k i c c meesha waa meesha caalamiga ahee adduweynaho dhan shirarkooda lagu qabsado munaasabadka lagu qabsado ee lagu qabto meesha shirarka waaweyn oo caalamiga ah lagu qabta meeshan marka xaalfad bay waxay noo tahay annaka farxad bay noo tahay aniga oo farxadda mudnaanta koowaad siinaya safiirka safiirul jibriil safiirka soomaaliya ee kenya u jooga nin matelay waddankii oo shacabkii soomaaliyeed matelay oo annaguna aannu la shaqaynayno oonu ku garab siinayno wax allaale wuxuu u baahan yahay xagga bulsho isku keenka amniga xalfadda amnigeeda ayaannu ka soo shaqaynay aanu kala soo shaqaynay safiirka marka waa wiig xalfad waa wiig xorriyadeed soomaalidu inay xusaan xorriyaddooda ay ku farxaan way isku yimaadeen carruur dhallinyaro dumar iyo ragba waa xorriyaddii maalinkii xorriyadeed marka waa dabaaldeg weyn bay noo tahay inaannu matalno soomaaliya inteeda kale meeshan saa u weyn ee kumaanka kunquuf isugu yimaadeen caawa oo bandhig ganacsiyeed oo ganacsiga ganacsi soomaaliyeed oo maqaayado iyo iyo ganacsiga kale ee isku jira ay keensadeen oo ka badan boqol kala gedisan ayaa meesha isugu yimid kambani ama ganacsi soomaaliyeed a meesha ku jira oo shaqaysanaya oo saddex cisho bandhigan ku jira oo ka shaqaysan doona insha allah waa waa waa horumar shacabka soomaaliyeed ay gaareen aad baan ugu tahniyeynayaa inay ku soo dhiiradaan ay ku soo qayb galaan oo alaabtoodii keenaan oo ganacsigooda keenaan oo ay qalabkoodii halkan keenaan oo ay dadweynuhuna waxay u furan tahay shacabka kenya siniin ah xafiisyada dowladda kenya ka shaqeeya oo agaarka oo dhan ayaa meeshan imaan doona oo cunto ka cuni doona oo cuntadan soomaaliya arki doona oo hiddeye dhaqankana arki doona marka waa wiig xorriyadeed waana wiig oo soomaalidu meelsha isugu yimaan lahaan weeye waana xor xornimadana tan aad tusinaysa waddanka intiisa kale oo dhan ayaannu matalaynaa soomaaliya meelaha ayna dadku isugu imaan karin ayay safaaraddii soomaaliya nairobi nairobi ay bedeshay ee kenya u joogta oo jibriilna madax ka yahay ayay mateleen inay shacabka isu keenaan xorriyaddooda istusaan oo wiig dhan meeshan joogaan safaaradda ayaa ka shaqaysay marka aniguna aad iyo aad baanu ula shaqaynaynaa waanu kuna ku mahadsan yahay safiirku
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah zaynab cabdiweli waxaa halkaaneeta uga hambalyaynayaa soomaalida oo dhan sidoo kaleeta waxaan leeyahay sannad guura wacan dalkayga sidoo kale waxaan dhihi lahaa isha waxaan dhihi lahaa sannad guura wacan maanta waa maalin noogu weyn waxaa halkaa nooga tacsiyeenayaa geesiyaasheenii u soo dagaalama maanta xorriyaddan inaan helno waddankeenna noo xoreeyey sidoo kale waxaan leeyahay as a Somali Siju, we are proud of being a Somali. One na- inshallah waxaan rajaynayaa one nation, one flag. Oo ah waxa sidoo kale waxaan nii rajaynayaa to um, my people unity anagoo isku duuban anagoo qabyaalada iska deynay anagoo oo hal calan wadanno anagoo tobankan calan oo meelaha oo ordays oo meel iska dhignay anagoo qabyaalad ka sheekaynaynin olni soomaalinimana deeqayso proud to be a Somali